bilowne qaar ka mida xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa usoo gudbiyey shirguddoonka golaha wakiilada mooshin ay ku dalbanayaan in la dhaqangeliyo xeerka furista ururada siyaasadda warkan waxaa hargeysa nooga soo diray waryaheena qadar maxamed cakulle
fadhiga golaha wakiilada somalilan ee maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa mudanayaal siddeed iyo labaatan xildhibaan ka koobani waxaay usoo gudbinayeen mooshin kaasoo ay ku dalbanayeen in la joojiyo in dood laga galo oo galuhu ka doodo xeerka nidaamka ururada siyaasadda iyo xisbiyada ee somalilan shirguddoonka golaha wakiilada somalilan ayaa hore ugu gudbiyey xeerkaasi la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada mudanayaasha mooshinka soo gudbiyey ayaa iyagu ku doodaya in xeerkani uu yahay dhaqangal sidaa darteedna loo baahan yahay in shirguddoonka golahu iyo guud ahaanba golahu uu ku soo saaro dhaqangal oo aan loo baahnayn in laga doodo halka mudanayaasha iyagu ka soo horjeeda in xeerkaasi uu yahay dhaqangal ee ku doodaya in xeerkaasi loo baahan yahay in golahu uu ka doodo islamarkaana ku beegmay xilli labada gole oo golaha wakiilada ee lasoo doortay iyo golihii hore ay kala guur ahaayeen xildhibaan mustafe axmed cabdilaahi oo ka mid ahaa mudanayaasha golaha wakiilada ee siddeed iyo labaatanka ah ee mooshinka soo gudbiyey maanta ayaa u sheegay v o a inuu aaminsan yahay in xeerkani uu yahay mid dhaqangala isagoo carabkana ku adkeeyey in golahu u baahan yahay in doodda golaha wakiilada xeerkaasi laga gelinaya ay tahay mid aan sharci ahayn sida uu mudanuhu ku dooday xeerkan waxaa loo gudbiyey koob iyo sagaal iyo labaatankii juun baa loo gudbiyey wayna caddahay caddaynayna kuga wadaagi karaan waa dhaqangal xeerkaasi goolahu faafin buu ka doonaya mas-uuliyaddu waxay saaran tahay shirguddoonku inay faafiyaan geesta kale xildhibaan axmed nuur guruuje oo isagu ka mida mudanayaasha aaminsan kuna doodaya in xeerkaasi aanu dhaqangal ahayn loona baahan yahay in golahu uu ka doodo ayaa isaguna v o a u sheegay in ay arrintu tahay mid siyaasadeed isagoo geesta kalena carabka ku dhuftay in golaha wakiilada ay u taallo in xeerkaasi uu ka doodo aniga mawqifkaygu waa cadyahay waa mawqifka sharcigaa waa mawqifka madaxweynaha waxaan aaminsanahay in soo jeedinta madaxweynaha golahu ku raaco ama ku dido mooshinkan horta xaq iyo sharta waxay dhaha waa mooshin mooshinna macnihiisa wax kale mahe waxa weeye waxaan golaha hor uulin marka ah in xubneed ay si gaara u dalbadaan oo idhaahdaan waxaan hanalala eego oo golahu ha ka hadlo laakiin mooshin ujeedadiisu tahay yaan gola wax isweydiin oo golo xeer hor imanin dabeecad mooshinba mu lahayn qadar maxamed cakule v o a hargeysa